dhegeystayaal halkaa weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo oo idinkaga imaaneysa washington waxaatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee salaamaha iyo muusiga ibraahim xasan daadurey iyo saare cabdi axmed ayaa inala socodsiinay
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa hagaaga zahra dhambaalka wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi faarax xuseen iyo waxay idhahdeen firdowse cali samatar iyo aabe cali samatar amiin iyo aabe xasan samatar amiin iyo hooyo dahabo yuusuf kuule cabdi maxamuud samatar iyo cilmi xasan samatar hooyo raaliyo cabdulle macow iyo khaliif cali jumcaale iyo maxamed goobey amiin iyo warsame ibraahim guuleed iyo waxay idhahdeen daadir ciise waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay tahaniyad aroosba ay gaarsiiyaan iyo heestan cabdulaahi maxamuud samatar iyo xamdi cali samatar oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gobolka hiiraan magaalada beledweyne xaafadda kooshin waxaanay leeyihiin guurkiina guur kheyr qaba allaha ka dhigay ee baneed kala sii wabad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aabbo macalin cabdulqaadir hooyo kaltuumo maxamed nuur maxamed macalin cabduqaadir maryan macalin cabduqaadir iyo dhammaan reer macalin cabduqaadir waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marnayaan ayaa layidhi raaxo macalin cabduqaadir iyo xasan xaaji cumar oo gabar ay ugu dhalatay magaalada xudur ee gobolka baay xarunta u ah gabadhaas waxaa loo bixiyey zuhuur xasan cumar waxaan leenahay zuhuuray noqotay dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda ayaa layidhi ducadii abidle aqoon jiray soomaaliya ayaa loogu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ee soo barbaar waa tahay zahro waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray sheekh axmed sheekh maxamed shooble iyo xaaskiisa iyo ilmahooda iyo axmed maxamed sarxaan iyo waxay idhahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabduqaadir maxamed axmed shiino iyo xaaskiisa iyo ilmahooda iyo doctor cabdiraxmaan maxamed axmed cadaane iyo xaaskiisa iyo ilmahooda injineer cabdirashiid maxamed axmed xaaskiisa iyo ilmahooda iyo sucaad maxamed axmed iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen maryan maxamed axmed duqeeda iyo caruurtooda iyo zeyne maxamed axmed iyo caruurteeda iyo maxamed cusmaan cabdulaahi bakistaani loo yaqaanay xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed cusmaan maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabduqaadir cusmaan maxamed iyo xaaskiisa iyo ilmahooda waxaana ay dhammaantood kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan doctor maxamed cabdulaahi ciise iyo waxay yidhaahdeen aamina cabdulqaadir maxamed oo arooskooda uu ka dhacay taleex degmada hodon ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskin allah ka dhigo mid aada bashbashi barwaaqo aad kala kulantaan aamin ayaan leenahay waa sidaasi haatanna hambalyo aroos oo kale ayaa gacanteeda kusoo dhacday ibraahimow waxaana lagu bilaabay maxamed bedel maxamed maxamed ibraahim cabdi cabdirashiid bila xasan cabdinuur bila xasan faarax axmed sahal cabdiweli irshaad cabdi xasan rashiid khaliif falis deeqow maxamuud xuseen rashiid cabdulaahi kaltuumo maxamuud maxamed maryan shuuriye maxamed yaasiin maxamuud yarow maxamed cabdulaahi cabdi sabaax ayaa layidhi dhammaan asxaabtaasi sabaax waa ku salaamaya waxa ay tahniyad kal iyo laaba hawada u marinayaan ayaa layidhi arooska maxamed keyse xasan iyo aamine saalax idriis oo taariikhdu markay ahayd saddexiyo tobankii bishan sideedaad aynu ku guda jirno ee isla sanadkan uu ka dhacay aqalgalkooda dalka maraykanka gaar ahaan gobolka colorado ayaa layidhi magaalada greenley noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela zahro bal heesta ugu horreysa noo soo qabo maalmaha qalooca haddii hayka maruuran hee waa muraayad waayuhu waa hagaag xasan aadan samatar waxaan filayaa inaad garateen heeskaasi ku soo dhowaada
ban sida mayra muddo aamusa isha midigta siiya mar baan sida mayra muddo aamusa mar waxaan idhaahdaa siday tahay mar curaad cilmi mowtu kala tegay maqaarsaar taciida yabaari jiray مربان موجادي ماحا بحذوذو مو قيد الله أركان إيزان مقنعي intaasuu marxaladood adigoo ka soo maray mahfuraan dhulkeeniyo manaxaanka caashaqa ayan maanta ka horo mahigaanku igu dhey ayan maanta ka horo Yeah. وياها متسوقة عديوكا مذويا هي وأموري بيبا عشرة ارتياي مربان مودن سعيدا عذويقا مهوبي ورغليك ذويا مروحا إلى دارك نفسي سموي
maalmaha iyo codkii xasan aadan samater ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa markana noo baaqaya dhammaan reer sheekh maxamed suulow iyo dhammaan reer dhabar jaamac iyo waxay yidhaahdeen reer cabdiraxmaan sheekh maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan iyo axmed nuur cabdiraxmaan iyo ubax cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen injineer borow iyo naste xersi iyo maxamed yaasiin iyo cabdulaahi maxamed iyo raage cabdi qaadir nasrakiin jacfar bashiir iyo hindiyo dhaqane iyo deeqo bacaluul iyo cibaado warsame waxayna hambalyo jecel yihiin inay u daraan maxamuud dhakhara cabdiraxmaan iyo khatra cabdulaahi maxamed oo isku meersada doolow degmada wardheer waxay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaa leenahay meerkaasi allah ka dhigo mid u horseeda bashbash iyo barwaaqo iyo Na- guur kheyr qaba waa sidaasi tahniyad kaloo aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday ibraahimow naadiye cali cilmi iyo caruurteeda xamse warsame samatar sagal ilhaan iyo abtiyaashid cumar siidow iyo qoyskiisoo dhan waxaanu kala joognaa ayaa la yidhi colombos denmark jabuuti australia iyo meelo kale waxaan tahniyad u direynaa ayaa la yidhi cali cumar siidow iyo xamdi cabdirashiid oo ku aqalgalay dhowaan gobolka ohio waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara ubad kheyr qabana alla uu kala siiyo warqadaasi sida yaree loo xardhay ee loo qurqurxiyey iyo maaragta dadka yaree ku qoran ayaanba ka helay ayaad leedahay waayahay cajab dhambaalkan zahro waxa uu ka yimid cabdi cusbaan gele iyo axmed maxamed ismaaciil faliidh iyo sacad siciid maxamed aar iyo cabdiqani diiriye yuusuf iyo cayduruus sheekh cumar macalin geedi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo siciid ismaaciil shaqale iyo qadar xuseen cali axmed maxamed cusbaan cabdixakiim maxamed xaashi iyo maxamed ibraahim axmed iyo cali ismaaciil axmed nadiif iyo axmed aadan xuseen sharmaake xirsi yaasiin iyo waxay yidhahdeen saciid cusmaan cumar iyo faa'iza cabdiraxmaan cabdulaahi iyo ridwaan maxamed xasan axmed maxamed ismaaciil cagayare iyo cali siciid maxamed iyo maxamed ciise cali iyo xamse maxamuud maxamed waxaana dhammaantood ay jecel yihiin bogaadeen in ay gaarsiiyaan maxamuud warsame axmed iyo zahra saleebaan maxamuud oo ku aqalgala bay yidhaahdeen burco waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan iyo ubad qeyr qabeen oo eebada kala siiyo na waa idinkugu ducaynaynaa waayahay ayaan leenahay dhankii heesaha ayaan zahroy markaana aan kaa booba mar labaad ma iga yeelaysa ibraahimow mar horeba gacantan u taagtay waxaa laga yaabaa in- inaad igu qabsato laakiin waa kaasii boobaya idey idey igaaryow idey alaabaa jidka ii taal umaaya isugayse gabar yaroo cajiin imaw wado imaw agtay iyo imaw haye gabar yaroo cajiinkii loo diray oo makiinadda iyo xaafadda dhexdooda ciyaal ciyaalnimadaadi makugu soo dhacday ibraahim kolleyba oo aan heestan heestaas maqli jirin baan leedahay haa kaamu yeeli zahro heestaas haddee soo baxday waaba la qaadi jirtay see waay aa lagu celcelin jiray Ibra- ibraahim malaha anigaa kuwii hadeera marka waa tahay codadkii axmed naaji iyo faadumo qaasim
Imam, Imam. Imam, Imam, Ate, Imam, Imam, Imam, Ate, Imam. Bara ankuwada ketiga odeysa Imam, Imam, Imam. Imam, Imam, Ate, Imam, Imam, Imam, Ate, Imam. Bara ankuwada ketiga odeysa Imam, Imam, Imam.
Yeah.
abaalkii ku aaste dhalinyaraan ciidamaakiiga aamuste dhalinyaraan ciidamaakiiga aamuste imau imau ate i imau imau imau ate i imau bara ane kuwada ite iga oteesa imau imau imau Mau imau ate i imau mau imau ate i imau bara ane kuwada ite iga oteesa imau imau imau
waa hagaagii dayday intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkana zahar waxauu naga soo gaaray cabdiraxiim ciise cadow iyo liibaan cabdi cali iyo maxamed abuukar macda cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala iyo cabdinaadir xuseen iyo yaxye cali faarax iyo mustaf warcadeeye iyo fartuun axmed xasan iyo maxamed cabdulaahi cabdi sabaax iyo waxay yidhahdeen cabdiweli xasan jimcaale cawke iyo dhammaanba waxay yidhahdeen maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan ismaaciil mukhtaar cumar iyo sacdiya maxamed nuur oo ku aqalgalay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waaraha ubad kheyr qabana uu eebba kala siiyo aamin ayaan leenahay warqad qurux badan ayaa gacanteeda ku soo dhacda hase yeeshe dad aad u fara badan ay ku qoran yihiin intaan ka gaarna bal aan eege ambasadar waxaa lagu bilaabay abti cabdulaahi aadan axmed oo loo yaqaano safiir cabdulaahi koonko iyo caruurtiisa meel kastoo ay joogaan dunida abti axmed aadan rayid iyo xaaskiisa sharafta badan ayaa la yidhi habar yar zahro faarax iyo caruurteeda ku nool wadanka jarmalka caasimadiisa baarliin habaryar faadumo aadan iyo caruurteeda hooyo khadro aadan axmed iyo caruurteeda maxamed cilmi raage iyo reerkiisa ifraax cilmi raage iyo xaajigeeda iyo caruurteeda ayaa layiri muno cabdulaahi muno cilmi raage iyo caruurteeda suleyqo cilmi raage ayaan cilmi raage iyo xaajigeeda alxaaji ayaa layiri abuukar mubaarag fallis cilmi raage xamde cabdulaahi raage ditoreso shaadiye cilmi raage dhammaan reer cilmi raage iyo qaraabo kaloo aada u fara badanba oo kala jooga dunida dacaladeeda ayaa la yiri waxa ay tahniyad hawada u marinayaan ibraahimow cabdinaasir cilmi raage iyo xaaskiisa hibo dhalaal oo dhowaan wiil uu ugu dhashay ayaa la yiri wadanka imaaraadka carabta tobankii bishan agosto aynu ku guda jirno waxaanu leenahay allaha ka dhiga kii dalkiisa dadkiisa waalidkiis iyo dhammaan ummadaba anfaca dhambaalkan hambalyadana wuxuu naga soo gaaray aabo cusmaan maxamed axmed oo ku magac dheer shaaluuco iyo hooyo aabe cusmaan maxamed axmed shaaluuco iyo hooyo maryan siciid weyrax iyo cabdi cusmaan shaaluuco iyo waxay yidhaahdeen farxad cusmaan shaaluuco iyo cabdirashiid cusmaan shaaluuco iyo faadumo cusmaan iyo nageeyo cusmaan iyo farxiyo cusmaan iyo faadumo cusmaan iyo mahado cusmaan iyo muxubo cusmaan iyo qaali cusmaan iyo dhuuxay cusmaan shaaluco iyo shaaco cusmaan iyo isbahaan cusmaan shaaluco iyo aabe maxamed aadan xaashi iyo hooyo khatre jaamac faarax iyo ilhaan maxamed aadan iyo cabdi faarax maxamed aadan iyo waxay yidhahdeen juweriya maxamed aadan iyo casbe maxamed aadan iyo xani maxamed aadan iyo nimco maxamed aadan waxa ay jecel yihiin dhammaantoodba inay taaniyad u diraan cabdirasaaq maxamed aadan iyo deeqo cusmaan shaaluco oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur kheyr qab ah inuu idin horseedo meherkaasi ayaan eebeda kaga baryanaa aamin
waa hagaag ibraahimow bal dhankii heesaha xaggaaga dhegeystayaashan ayaan zahri usoo qabanaynaa hees halkudhiggeedu uu yahay bal garo waxaa wadajir ugu luqaynayaa cabdulqaadir xasan nageeye iyo aamine feer
dumar gadin lagu guya laguma fuushe gullihii abuurta gaasiray xaqoodo gurtidii karreebe nafsiga nafsiga ku taaya nafsi nafsiga ku taaya godahayga yaalo talo iga gadoonte godka ku qodaayo godki godki godki godkan ku qodaayo gabiban ka duule igaro igaro igaro igaraw haygoyne waxaa nahay dadka caale
markaan ku go'aan gundahaga haystay ohodigaygu geerti adigaygu girto golxubada faysi oo ilagaday gudumo gudubtayda qaadi markaa markaan gaari gaadha markaa markaan gaari gaadhaad bigcir mara rawliyo goliga cararte goliga cararte allah i gargaare allah allah allah allah i gargaare imanad garaabine balgaro balgaro balgaro balgaro garaaqso halkii adigaysa gulaygu keene halkii adigaysa gulaygu keene
waqtiga iskuraayo qofba galin la dariso dadka kala garsiiye anigii ku gawdhishe godiyo abeesiyo gosho kaaga carara Gaba fadhiiso ku guura galaye godkan ku qodaayo godki godki godki godkan ku qodaayo gabiban ka tuule igaro igaro
ninkan ku godoonay naftu gebi dhacayseen hugula la hawgo wadigii gowrshe gacalnima ilaae geestayga dhoofi amba aniguba guulaysto aniguba aniguba guulaysto iga gurjacaylo wigalina cilaari nafsigangadiyeydha nafsi nafsi nafsi nafsigangadiyeydha hagidada ku sooray balgaro balgaro balgaro balgaro garwaaqso
waa hagaag intaasina aan kaga gudubno cododkaasi baxsan ee cabdulqaadir xasan nageeye iyo aamino feer bal haatanna aan eego dhinacii waraaqaha dhanankeyga waxaa haatanna aan hayaa hooyo sacdiyo barre hooyo markabo sheekh mursal cabdirasaaq salaad haajir faadimo salaad haajir cabdulaahi salaad haajir cabdulqaadir salaad haajir faynuuso salaad haajir aabo axmed haajir iyo aabe xasan sheekh madkeer eedo shariifa sheekh madkeer hooyo ruqiyo bare abti maxamed maxamuud doctor arabe ayaa lagu naaneysaa dabcan hooyo luul ganey hooyo muxubo maxamuud cumar rashiid cabdirasaaq gees dheere cabdiweli cabdirasaaq gees dheere raage maxamuud gees dheere qadar maxamed gaayaco dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad aroosa u direen ayaa layiri aamina xasan sheekh madkeer iyo maxamed xasan geedi oo aqalgalkooda u ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda madiino aye ibraahim waxaan leenahay arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan iyo owlaad qeyr qabta inuu eebada kala siiyo dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ibraahim xaaji maxamed nuux waxa uu joogaa sacuudi arabiya wuxuuna jecel yahay inuu halkan taaniyad uga diro cabdulaahi axmed salaad iyo sabriin cabdi oo meherkooda uu ka dhacay buurweyn gobolka hiiraan waxaana uu leeyahay ducada waa xaggeena waxaan leenahay meerkiina kuu raaxo badan inaad kala kulantaan ayaana beed kaga baraynaa waa hagaag waxaa sidoo kale gacanteeda mar kale ku soo dhacay tahniyad waxaana la yiri marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan daadihiyaasha barnaamijka muusigiyo salaamaha hambalyada iyo heesihii waa yahay si gaara soomaali v o a daadihiyaashooda ayaa la yiri waxaa tahniyadan diraya aabe maxamed nuur maxamed aadan hooyo ambiye maxamed isaaq ayeeye cibaado maxamed ayeeye cibaado ibraahim xuseen abaayo faadimo maxamed xareed abaayo shukriyo maxamed nuur abaayo shankuuran maxamed nuur ayaa la yiri ciise maxamed nuur yuusuf maxamed nuur cabdulqaadir maxamed nuur maxamed yariiso maxamed nuur fardowse xasan cabdinuur hooyo diinley maxamed isaaq hooyo xalwo cali warsame hooyo caasho cali xasan abti cilmi cali warsame dhammaan dadkan oo kala jooga muqdisho baydhabo iyo sweden waxa ay tahniyad u dirayaan ibraahim maxamed nuur iyo fardowse yuusuf maxamed oo ku aqalgalay magaalada baydhabo waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hele aamiin ayaanu u raacinaynaa waxaa noo baaqayaa dayib maxamuud sheekh iyo xaaskiisa sucaad baliil iyo waxay yidhahdeen yaasiin maxamuud sheekh iyo xaaskiisa farxiyo cabdi xasan istaahil maxamuud sheekh iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda cartan rooble iyo khaali maxamuud sheekh iyo caruurteeda iyo cabdulaahi maxamuud sheekh iyo xaaskiisa fahdi cali cadow iyo saciido maxamuud sheekh iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda cabdulaahi maxamed iyo cabdinasteex maxamuud sheekh iyo xaaskiisa fardowso maxamed cali iyo xaawo barne maxamuud sheekh iyo saygeeda yuusuf muxudiin garcade iyo cabdirasaaq maxamuud sheekh iyo cabaas maxamuud sheekh iyo ubax cali sheekh iyo waxay yidhahdeen saygeeda saalax cali maxamed iyo farxiyo xaaji cawle iyo saygeeda iyo daa'uud xaaji cawle iyo xaaskiisa safiyo cabdulaahi gabayre iyo muxudiin xaaji cowle iyo xaaskiisa wiilo cali ciid iyo waxay yidhaahdeen adeer cali jabshe iyo deeqo cali jabshe iyo seygeeda yaasiin maxamed cabdi iyo cabdirashiid cali jabshe iyo canab cali jabshe iyo deeqo xasan cabdi iyo xaawo cabdinuur iyo seygeeda axmed nuur xaaji cilmi waxaana jecel yihiin inay tahniyad iyo heestan bagaarsiyaan cabdulaahi salaad maalin iyo aamino maxamuud sheekh oo arooskood uu ka dhacay minneapolis dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin arooskan waxaana bid kaga baryaynaa in aad noqotaan kuwii ubad qeyrqaba uu eebba kala siiyo oo isku waara daar haye bal noo soo qaba heesta xigta kalgacaylku waa ciidan cisilahoo karaamaysan waa cogaha soo doora ruuxii caqliga deeqa intaan soo rogaal celinno aan casuuno labadeenna
codkii macanaa ee run xadi
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa cunay qalbiga maydha naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto wacaanayo naba wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu kalgacaylku caaweeye waa carafka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka kalgacaylku caaweeye waa carafka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa cunay qalbiga maydha cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa cunay qalbiga maydha wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno
adeeno heestaasi codkii macaana ee run xaddi haddaan intaasi kaga gudubno dhinacii dhambaadada ayaan ku noqonaynaa zahar haye waxaa la yidhi v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka arooska waxaa diraya ayaa la yidhi tahniyadan hindiyo dhaqane iyo xaawo xasan iyo raxmo xasan iyo liibaan aadan barre iyo xasan iyo cabdulaahi xasan iyo maxamed xasan iyo cabdiwahaab maxamed iyo suleymaan xasan baruke iyo mako kerow dhammaan dadkan waxay tahniyo toosa u dirayaan arooska iyo aroosada kala xaawo cabdulaahi samow iyo aadan aadow maxamed oo arooskood uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaana magaalada wajeer ducadu waa xaggiina ayaa la yidhi waqooyi bari kenya ayayna ka timid tahniyadaas ibraahim arooskaasi aan leenahay allaha ka dhigo kii lagu nagaado oo owlaad qaar qabtana uu ibo kala siiyo waxaa noo baaqayaa nuuro muuse cabdalle iyo seegaada maxamed cabdinuur iyo cali cabdinuur iyo xaaskiisa iyo jaamac xasan xaaji iyo daa'uud cabdinuur iyo zaare xaaji cilmi iyo seegaada maxamed saalax iyo khatre maxamed mire iyo seegaada waxay yidhaahdeen siciid jabdhurwaa iyo nasro shire sheekh iyo seegeeda khaalid iyo deeqa cabdulaahi iyo seegeeda iyo luula cali cadde iyo seegeeda cabdiraxmaan ciise iyo ifraax ibraahim sheekh iyo farxiyo cali sheekh iyo seegeeda mursal iyo waxay yidhahdeen cambaro maxamed dhugalle iyo cabdi xasan sheekh iyo xaaskiisa shukri maxamed xuseen iyo caasho xasan iyo seegeeda muxudiin dheere iyo bashiir xasan iyo xaaskiisa naciimo tuur bire iyo faadumo xaaji iimaan iyo mahdi xaaji iimaan iyo xaaskiisa binti hilowle nuur iyo muuno mahdi xaaji iyo cadaawe xaaji iimaan iyo dhammaan reer sheekh axmed caraay iyo waxa ay yidhaahdeen reer cali barre iyo reer salaad maalin iyo reer axmed sabriye iyo reer cawle iyo reer xaaji yaasiin iyo reer cabdinuur iyo reer xaaji iimaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan taaniyad iyo heestan ay gaarsiiyaan cabdulaahi salaad maalin iyo aamino maxamuud sheekh oo ku aqalgalay minneabolis dalkan maraykanka oo ay leeyihiin arooskiina aamin annaguna aamin ayaan leenaha waxaan maqli jira aarooskeenna aamiin umbula wiila aamiin ya bal aan akhriyo midaan haatan aabadeeq heybe xasan zaki hej farjar ayaa loo soo gaabiyey xuseen xasan iyo xaaji dabcan intaba wuu noqdaa magacaasi jaamac cabdi cusmaan seed cabdi cusmaan xaaji ilyaas nuur cabdi faadumo maxamuud cabdalla maxamed maxamuud cabdalla xamse aadan shukri injineer caawke xaaji lacag ayaa la yiri xamuud faarax ruqiyo asma zahra dadkaasi waxa ay hambalyaha wada u marinayaan ayaa la yiri mubaarak deeq heybe xasan iyo marwo xamde ismaaciil cilmi in yar oo tixa ayaa gadaal laga raaciyay waxaana jeclaystay inaan ugu daray bal aan eego caashaqa ku diirsada muxubada ku doogsada darmaqura ku wadalada isna daadaheeya oo noqda uliya diirkeed cajab haye
waxaan leenahay isku waara uliya diirkeed waa tahay ibraahimow barnaamijkiina intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa balse dhagaha dadka aan uga tagno mid ka mid a heesihii qaraamiga
waa tahay dhegaystayaal heestaas waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha